xilli magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose uu ka furmay shirweynaha bangiga maalgashiga dhaqaalaha buluuga ah ee jubbaland ayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geyle maxamed aadan waxa uu ganacsatada ugu baaqay in ay maalgashi ku sameeyaan waxyaabaha faa'iidada u leh bulshada soomaaliyeed wasiirka ayaa sheegay in waxyaabaha loo baahan yahay ay tahay in ganacsatada ay maalgashadaan dalka inaan maanta marayno inaan dib u eegis ku samayno wax soo saarkayna la wadaagna adduunka ka hadalno inaan adduunka la ganacsanno dadkeennana aan u tilmaanno waxay baahida ugu bixi lahaayeen baddoodii oo dahan beerahoodii oo dahan xoolahoodii oo nool iyo inay adduunka la tacaamuli karaan sidaa daraaddeed waxaan halkan ugu baaqayaa dhammaan bulshoweynta caalamka kuwa gobolka maalqabeennada soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed inay qalbigooda iyo indhahooda u jeediyaan wax soo saarka macnaha u leh nolosha ummadda iyo dhaqaalaha dalka maxaa yeelay waxaan haysannaa bad laga heli karo wax waliba oo adduunku u baahan yahay awood u leh inaan ka qayb galno tartanka caalamka ee wax soo saarka badaha waxaan haysannaa dhulbeereed ku habboon wax soo saarka iyo in la maalgashado waxaan haysannaa xoolo haystaa dhulkay ku dhaqmi lahaayeen iyo cimilada ay ku noolaan lahaayeen oo aan kaga qayb geli karno ganacsiga adduunka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay qof kasta oo bili-aadan ah oo doonayo horumar iyo inuu la ganacsado dadka soomaaliyeed khaasatan reer jubbaland waa soo dhoweyneynaa waxaan rajayneynaa inay iyaguna naga faa'iidi doonaan annaguna aan ka faa'idi doonno dadkuna ka faa'idi doono dadka reer jubbaland si kaas ah waxaan leenahay warbaddiinniina way buuxdaa beerihiinnana way buuxaanoo way bannaan yihiin webiyiina ma guro